You're with SBS Radio.
markii ugu horreysay walaalan waxa weeye qoraalkan shalayto ayaa mediaha aan kama maqalnay kadibna waxaan maqlay yani qoraallo s m s iyo waxyaalahaas ah oo kasoo dhadhacay community leaders marka yani hogaamiyayaalka jaaliyadaha kala duwan ama albanianka ama turkiga ama mataqaanaa bosniyaanka ayaa ugu horreeyey oo soo qaad qaaday marka anigu waxaan ka tirsanahay community leaderska mataqaana kasoo jeeda kooxaha afrikaanka ama dadka wadamada afrikaanka ah khaasatan east africa marka markii laisku soo qaaday ayaa waxaa laga hadlay toban qod toban qodob oo ay ku faafiyeen gurubyo ay markaa u bixiyeen dad kasoo dad nacab ama dad kasoo horjeeda ama doonaya inay abuuraan waxay ku tilmaameen sags ayaa ku qaybiyey warqado oo duqaal ah iyo meelo mataqaanaa dadka duqaalka lagu hayo iyo meelo mataqaanaa isbitaallo agtiisa ah ku qaybiyey warqado qaarna geliyey letterbox ayaa ayaa lasoo sheegay markii hore waa garta marka warqadahaas la qaybiyey markaad fiirisay waxyaalaha ku qoran maxaa ugu waaweyn
horta marka ugu horeysa yani waxyaalaha ugu horeya waxa weye wax aan hataa wadamada muslimka ah hataa yani so strict ay yihiin toban qodob ayaa ku qornaa ugu waaweynaa tobanka qodob waxaa kamid ah mataqaanaa yani waxyaalaha productiga ka yimaada ama mataqaanaa yani hilibka dafaarka iyo wixii la halmaalaba iyo alcohol laguma cabi karo xaafada dandran meelaha publica ah waxaa kamid ah bisha soonka in mataqaana qoraxda markay soo baxday markay dhacayso meelaha publica ah iyo meelaha mataqaanaa cusbitaalada ah qofkii aan permission haysanin inaan waxba lagu gedi karin cunto iyo cabitaanba waxaa ku qoran oo kaleeto mataqaanaa yani businessyada ay leeyihiin dadka aan muslimka ahayn in mataqaanaa yani laba iyo toban boqolkiiba ay ku kordhayaan raiskooda uu ku kordhayo mataqaanaa in a iyo iyo aan lagu socodsiin karin waa beriga qoraxda markay soo baxda ilaa iyo habeenkii tobanka aanan meelaha gobolka lagu socodsiin karin waxaa kamid ah in gabdhaha yaryar ee sagaalka sano gaaray ilaa iyo islaamaha waaweyn aynan mataqaanaa xijaab la-aan socon karin ama permission iyagoon haysanin oona ka haysanin raggooda aynan yani waxyaalo keyr macquul ah waa gartay marka waxaa looga dan leeyahay qoraalka in lagu cabsigeliyo dadka xaafadahaas degan oo lagu yidhaahdo shareecadii islaamka xaafadaha lagu soo rogaya macnuhu saas ah macnuhu waxa weeyaan kowda abril kun iyo sagaal boqol labada kun iyo sagaal iyo tobanka markii la dhaafo shuruucdan oo shuruuc ay ka wadaan iyagu shareeca ayaa ka baxay ka dhacaya municipalityga dandoran waxayna sal ku leedahay statistics isu statisticsyo kala duwan ay isticmaalaan oo malan ayaa ah santriskaas ayaa wuxuu tusayaa in communityga degan dandoran uu maanta soo badanayo dadka muslimiinta ah marka waxaa la cabsi gelinayaa dadkii kale ee deganaa xaafadda oo lagu cabsi gelinayo in mataqaanaa haddaynan maanta fadhiga ka kicin in mataqaanaa yani shuruucdan lagu fulinayo
waa garta ma la og yahay inta qof ama inta guri ama inta meelooda waraaqahan lagu qaybiyey
waa aada bay ubaahsan tahay sababtoo hadda waxaan maqlaya casy xaafadda ugu sosheysha ee daminon zoonkiisa waa casy ilaa kimiston ilaa iyo daminon dhexdeeda oo shopping centerska daminon isbitaalka weyn ee la yidhahdo daminon hospital meelo badan ayaa la sheegayaa hataa waxaa lagu qorqoray derbiga masaajidka cleland ee turkada leedahay waxaa lagu dhejiyey warqadan oo la weyneeyey ayaa dhinaciisa dambe carbarki lagu dhejiyaa la yiri marka meelo meelo badan oo isla xaafadda adigoo istiga o dhan ayay gaargaadhaa inkasta oo yani ciidamadan haddana waswada mataqaanaa boliiska xaafaddu ay aada u yareeyeen oo yiraahdeen arrintan wax sidaa usimeen ma aha qoraalka hataa qoraal mataqaanaa yani yani madbacad fiican ka yimid ma aha mataqaanaa wax yani waa un mataqaanaa waxa iska local ah yaa lawaweyneynin intaasaan maqlayni shalay iyo saakaba waa gartay warqadda waxaa nagu maqaala in ay ka dhigayeen inay ka timid counsilka dandanon city council ay ka dhigayeen oo xataa loogadoodii ay wadatay counsilku marka ma ka hadla arrintan maya councilku dad badan baa telefono u diray dhaantadan anaa ka mid ah councilku waan weydiinay councilku waxay yidhaahdeen councilku markuu fariisto oo ay councilku boardkiisa uu fariisto councilors isku yimaadaan ayay statement kasoo saari doonaan waa gartay marka waxaad sheegtay in boolisku baaraya si rasmiya miyay boolisku uga hadleen arrintan
intaan intaad aragteen uma aragnay bay yidhaahdeen oo naloo keenay baa noo keenay marka waxaan maqaalo ah inay leeyihiin waxaan hele waxaan rabnaa inaan helno warqado ay faraha ku yaala ay shabahaan sababto inkastoo warqadihii ay dad badan sataabteen kuwii loo keenay marka waxay yidhahdeen waxaan raadinaynaa warqado faraha ku yaala ay shabahaan waxaan kaloo raadinaynaa qoraalka naftiisa inaan baaris ku sameyno waxaan kaloo raadinaynaa meelaha lagula dhejiyey baabuurta aan ka heli karna c c t v-ga hadday isleedahay oo meelo badan oo lasoo wariyey saacadahaas haddii isku baabuur aan ku arnana baabuurtaas waan waan raadinayna marka waxay yidhahdeen iyagu background sekin badan baan sameynaynaa laakiin waxaan mujtamaca mataqaana ayaa lagu siiyey in laga dhigin wax weyn laga dhigin waxaan maalin meelo badan bay ka dhacdaa adduunka marka halla halla khafiifiyo oo yaan kor loo qaad qaadan ayaan ka maqlayay shalay goorti waa gartay marka adugu waxaad ka qayb gashay shir ay lahaayeen bulshada muslimiinta ah xaafadda degan maxaad ka soo qaadeen marka muslimiintu siday dheheen arrintan waanu ku wajahaynaa inta badan waxay isku raaceen in jimcaha dadka la wargeliyo in mataqaanaa yacni dadka muslimiinta la wargeliyo inayna cabsi inayna mataqaanaa guryahooda ku noolaanin inaynan waxaan ka cabsanin inay dadka ay dariska leeyihiin tusaan wanaagooda in ay waxaan been tahay inay ay dadka u sheegaan oo dowladka iman islamarkaasna haddii qof gelinaya ay arkaan in ay weydiiyaan wax aqoonsi ah ama ay weydiiyaan qofkaas waxa uu yahay in details ay isku dayaan inay qofkaas hubsadaan qofka leraba qofkooda wax gelinaya ama waxaas ay geliyaan ayna marna confrontation sameynin ayna marna la dagaalamin ayna la marmin ay keliya hadday hubsadaan qofka uu yahay inay soo wargeliyaan dowladda waa gartay injineer cabdullahi marka arrintan laga reeba guud ahaan xaafadahaas ma laga dareemaa ma yihiin xaafado islaam nacayb laga dareemo ama dhibaatooyin muslimiinta lagula kaco ama waxyaala kuwaanoo kale lamida hore ma uga dhaceen
wallahi nigo xaafadan waxaan deganahay ku dhawaad hadda muddo gaaraysa shan iyo labaatan sano marka saadiistiga ayaan weliga u badnaa waxaad moodaa sidii horeeta inuu kasoo xumaanayo aragtideyda oo maalin walba accidentyaalka ama tareenka ama mataqaanaa especially gabdhaha oo iyagu aada loo arkayo waxyaalaha ay sheeganayaan dadka muslimiinta ama turkiga ama syriyaanka ama mataqaana masaajida kala duwan laga hadlayo waxa weeyaan waxay ugu cusub waaneen nafteeda sababto ah sanadadii u dambeysay ayaa waxaad moodaa in kacdoonkan oo muslimiinta ama lagu aflagaadeynayo ama mataqaanaa baabuurtooda wax lagu tuurayo ama mataqaanaa wax lagu qorqorayo guryahooda ama masaajidadooda wax cusub weeye maxaad ku dhihi lahayd bulshada muslimiinta soomaalida gaar ahaan oo xaafadahaas degan arrintan oo kale markay maqlaan marka ugu horeysa waxa weeyaan waxaa roon bulshada horta isku xirnaanshaheeda inuu fiican yahay inay mataqaanaa yacni meel mataqaanaa sugan ay ka warqaataan inay ku turkiteen ku duulin inay bulshadu ay tahay bulsho mataqaanaa la socotaa khaasatan habeenka wednesdayga habeenka fridayga inay ama s b s ka ama mataqaanaa meelaha mataqaanaa wararka sugan ay ka baxaan ay dhegeystaan ay ka maqlaan mataqaanaa yacni wixii ama dowladda ku saabsan ama iyaga ku saabsan ay caadeystaan in ay mataqaanaa warbaahinada ay soomaalida leedahay ee officialka ah ay wax ka dhegeystaan
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.